madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa kumanaan kun oo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho maanta waxa uu kala qayb galay dibadbax ballaaran oo ka dhacay istaadiyaha koonis degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir sidoo kale dibadbaxan waxaa kasoo qayb galay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya guddoomiyaha gobolka banaadir xubno ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali khayre oo ugu horeyn dibadbaxa ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii u qabsoomay xukuumadda federaalk soomaaliya boqolkii maalmood ee lasoo dhaafay waxaan shacabka soomaaliyeed ku ammaanayaa sida ay noo garab istaageen muddadii ay jirtay xukuumaddu waxaan u ballan qaadaynaa inaan diyaar u nahay isla xisaabta inaan soo hor istaagi doonno mar walba si ay noola xisaabtamaan haddii la yidhaahdo waxaan idin xasuusinayaa shacabka soomaaliyeed meel walbo aad joogtaan in dalkani uu yahay dalka keliya oo aan leenahay in dal kale aanan lahayn in dalkani uu yahay ka naga wada dhexeeyo inay nagu waajibtaa kulligeen in dalkan aan hagaajisay sidaas daraaddeed waa inaan isu tanaasulnaa waa inaan shakiga ku beddelnaa isjacayl waa inaan wadansinaa sida uu nagu hogaasinayna madaxweyne farmaajo ugu dambayntii waxaan idin sheegayaa haddii ay dawladdu hagaagto in macnaheedu ay tahay in qof walba oo soomaaliyeed
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo khudbad dheer u jeediyey dadkii kasoo qayb galay dibadbaxaasi ayaa ugu horeyn ka hadlay arrimaha la xiriira musuq maasuqa waxaana uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay la dagaalantay musuq maasuqa inaan la dagaalanay musuq maasuq waa maqasheen waa bilown madba waa hawsheeda dalkan waxa meesha istaajiyaan arkaysaan waa musuq maasuq markaa arkaysaan argagixiso ama xagjir waxaa naaxiyey waa musuq maasuq markii loo diiday askarta forantii ku jirta oo kaneecada ku laynaysa mushaharkooda waa musuq maasuq markii idinka mushaharadiina lidiin diiday ama shaqaalaha dowladda rayidka loo diiday mushaaradooda waa musuq maasuq lacagta way dirtaaye qof jeebkiisa ee aadey waana joojinaynaa
dhanka kale madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa soo hadal qaaday howlgalladii ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ay wadeen berihii ugu dambeysay oo ku aadanaa in hubka ay ka aruuriyaan magaalada muqdisho islamarkaasna ay ka bixiyaan gacanta siyaasiyiinta iyo ganacsatada waxaana uu sheegay in arrintaas looga gol leeyahay sugidda ammaanka caasimadda
waxaa kaloo idiin sheegaynaa annagu waxaan u taagannahay ballan u qaadnay oo aan daar u marnay xasiloonida magaaladan yaan daar u marnay xasiloonida macnaheedu waxay tahay magaalada bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo iyo iyo sharafkeeda inay soo noqoto inay la taranto inay la tartanto kenya nairobi inay la tartanto addis ababa inay la tartanto caasimadaha adduunka ma kuwa tartami karno iyadoo boroono magaalada dhexdiisa ay marayaan oo qoyo culsay saaran yihiin oo shacabka lagu laynaayo kulama tartami karno qofkii askari ah oo qof shacaba waa u geysta ogaaw waxaad ogaataan tiirkaa kuu dambeeya maxkamad baa lagu saari waxaa kuu dambeeya haddaad qof disho waxaa kuu dambaysa tiirka inaad istaagayso
ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa caalamka ugu baaqay inay maalgashadaan soomaaliya waxaana uu sheegay in haddii caalamku ay maalgashadaan soomaaliya ay dadka soomaaliyeed ay baraare iyo barwaaqo ku noolaan doonaan
waxay u sheegayaan ganacsatadooda marka inay soomaalgashadaan inay soomaaliya maalgashadaan maalinta soomaaliya maalgashiu bilowdo oo dowlad nadiifa ay joogto iyo shacab nadaamsan waxaan waxaan idiin sheegaynaa soomaaliya muddo afar sana inay ka horumarayso dowladaha afrika goolkeennu iyo vishinkeennu waxa weeye afar sana kabdhacay inaan ka horumarno afrika hadda yarsanina waa ka horumari karnaa waxay ku xihan tahay rabitaankeenna annagu ma rabnaa horta inaan dad soomaaliyeed oo wax walba wadaag inaan nahay ma rabnaa inaan noqonno dad ilaahay ugu xamdi dhaqaa oo ugu xamdi dhaqaa inaan leenahay dal fiican inaan nahay hal dal inaan nahay hal diin ilaahay muu xamdi dhaqi karnaa ilaahay muu noqon xasan maxamed samater cawki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho